kulanti wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha dhegaystayaal sidaad la socoteen qaarkiin toddobaadkii laga soo gudbay ayaa madaxweynaha maraykanka barack obama waxa uu booqday masjid ku yaala magaalada baltimore ee gobolka maryland ee waddankan maraykanka waa markii ugu horreysay ee uu obama masjid maraykanka ku yaalla uu booqdo muddadii uu xilka hayey master obama ayaa muslimiinta masjidka isugu timid iyo maamulkii masjidku ku ammaanay inay yihiin dad maraykan oo howlkar ah waxa uu sheegay in dadka maraykanka inta badan islaamka la xiriiriyaan argagixisada isagoo intaasi ku daray in dhammaan dadka maraykanku ay yihiin hal qoys waxaana uu faahfaahiyey wanaagga islaamku uu leeyahay iyo in islaamkuu yahay diin ku salaysan nabadgelyo oo magaca ay sidataba uu yahay nabad haddaba hadalka obama sidee bay muslimiinta maraykanku u arkeen maxaase laga baran karaa waxaa barnaamijka wicitaanka dhegaystaha maanta martii nooguwa oo arrimahaasi ila qaadaa dhigaya sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh axmed oo ah imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ahna guddoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga maraykanka bal intaynan aadin sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar aynu jaleexno khudbaddii madaxweyne barack obama uu ka jeediyey masjidka magaalada baltimore ee gobolka maryland oo inoo soo koobayo waryahayaga maxamed cabdisandheere madaxweyne obama ayaa ugu horrayn u mahad celiyey siyaasiyiinta gobolka maryland oo kulanka goobjoogka ahaa waxaa kaloo master obama uu carabaabay labada mudane ee muslimka ka ah koongareeska maraykanka oo iyaguna xarunta islaamka ku sugnaa waa keith ellison oo gobolka minnesota laga soo doorto iyo andre carson oo gobolka indiana laga soo doorto obama ayaa ammaan gaara u jeediyey masjidka martida loo ahaa ee islamic society of baltimore
masjidkani sida kuwo kale oo badan oo dalkeenna ku yaalla waa taariikhda dadka maraykanka waxaad magaaladan qayb ka ahaydeen ku dhowaad nusqarni waxaad u adeegteen kumannaan qoys qaar halkan ku noolaa tobanneeyo sano iyo muhaajiriin ka yimid dalal badan oo ka shaqeeyey sidii ay u noqon lahaayeen maraykan isla weyn madaxweyne obama ayaa sheegay in dadka maraykanka badankoodu aanay weligood masjid booqan isaga oo dadka aan weligood masaajidda tegin la hadlaya ayuu yidhi bal ka fikira kiniisaddiinna macbadkiinna yuhuudda iyo macbadyada diimaha kale masjidku kuwaas ayuu la mid yahay waa meesha qoysasku ay cibaadada u yimaadaan ayna ku muujiyaan jacaylka ay ilaahay u qabaan iyo ka iyagu isu qabaan meesha iskuullada xarumaha isboortiga iyo xarumaha caafimaadkuba ay ku yaalaan waxaa obama masjidkan uu booqday uga mahad celiyey taakulaynta dadka sida uu kaalin uga geysto in dadka maraykanku ay hal qoys ahaadaan ammaantii iyo aqoonsigii kaalinta masjidka kadib ayaa obama uu ka hadlay waxa keenay in maalintii shalay ahayd uu masjidkaasi booqdo waxa uu sheegay in xilligan la joogaa uu muslimiinta maraykanka u yahay xilli ay welwalayaan oo ay cabsiya hayso
sida dadka maraykanka oo dhan waxaad ka walwalsan tihiin khatarta argagixisada waxaase intaas idin dheer haddii ay muslimiinta maraykanka tihiin in bulshadeenna dhammaanteeda inta badan lagu bartilmaamsado ama lagu eedeeyo falalka dad tiro yar master obama ayaa sheegay in tirada yar ee muslimiinta maraykanka darteed ay dad badan oo maraykan ay muslimiinta ka maqlaan wararka kadib markii fal argagixiso uu dhaco amaba sawir xuno warbaahinta iyo filimada lagu soo qaato kuwaasi oo dhammaan tilmaan xun bixinaya obama oo dhaqanka islaamka ka hadlaya ayaa sheegay in diinta islaamku ay nabad ku salaysan tahay
kun sano ka hor dadka waxaa diinta lagu soo geliyey fariinta nabadda ereyga islaamka waxa uu ka yimid salaam oo ah nabad isbaryidinta rasmiga ahina waa assalaamu calaykum oo nabadi korkiina ha ahaato ah obama ayaa soo xigtay nebi maxamed nabadgelyo iyo naxariisi korkiisa ahaatay isagoo sheegay in nebigu uu yidhi qofkii doonaya inuu janno galo dadka ha ula dhaqmo sida uu isagu jecel yahay in loola dhaqmo waxaana uu intaasi ku daray isagoo yidhi qof masiixiya sidaydoo kale waxay la tahay in arrintaasi ay tahay wax la garanayo obama ayaa intaasi ku daray in muslimiinta caalamka ee hal dhibic lixda bilyana ay u kala duwan yihiin sida dadka duniduba ay u kala duwan yihiin waxau yidhi waxaa ka mid a carab dad eshiya afrika iyo latin americaba u dhashay waxa uu sheegay in islaamku uu goor hore maraykanka yimid masaajido iyo goobo kale oo taariikhiyana ay dalka ku yaalaan waxa uu sheegay in muslimiinta maraykanku ay kaalin weyn ku leeyihiin bulshada sida dhakhaatiirta ciyaaryahanada injineerada isla markaasna ay kaalin ka qaataan badbaadada dadka iyo dalka maraykanka master obama ayaa sidoo kale ka hadlay sida siyaasiyiinta qaarkood ay diinta islaamka ugu ladhaan argagixisada iyaga oo yidhaahda argagixisada islaamka waxa uu sheegay in tallaabadaasi ay boqorayso kooxda isis
koox sida isal oo kale ah waxay quus u joogtaa inay sharciyad hesho waxay isu muujinayaan inay yihiin hoggaankii diinta iyo mujaahidiintii u hadlayay islaamka waan diiday inaan anigu sharciyad siiyo madaxweyne obama ayaa khudbaddiisii ku daray aayado qur'aan ah sida kuwa ka hadlaya aqoonta iyo kuwa ka hadlaya in dilka qofka aan dembi lahayni uu reeban yahay waxaa hogaamiyaasha diinta islaamka uu u sheegay in iyaguna ay coddheer ku diidaan dhibaatada loo geysanayo bulshooyinka laga tirada badan yahay ee ku nool dalalka islaamka obama ayaa ugu dambayntii sheegay in hadallada wanaagsani ay guulaysanayaan taasina ay isaga kalsooni iyo iimaan siinayso mustaqbalka waxuu khudbaddiisii ku soo gebagebeeyey nabadgelyo naxariisi korkiina ha ahaato oo uu afka ingiriiska ku yidhi ilaahayna waxa uu baryey in dalka maraykanka uu barakeeyo
aad i aad buu umahadsan yahay kaasi waxa uu ahaa maxamed cabdisandheere oo inoo soo koobeeyey khudbaddii madaxweyne barack obama uu ka jeediyey masjidkii magaalada baltimore ee gobolka maryland ee dalkan maraykanka sidaad maqasheen barnaamijka waxaa marti noogu ah sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh axmed oo ah imaamka masjidka abubakar sidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka waxaan ugu horreyn weydiiyey bal inuu sharaxaad inaga siiyo khudbadda madaxweynaha maraykanka barack obama iyo waxa hadda ku soo beegay bismi illah alxamdulilah wsala allahu calaa nabiyina maxamedin waalih wasaxbi wasalam ajmaciin khudbadda waxaa keena waktiga inay kusoo aado maxaa yeelay madaxweynaha wuxuu dareemayaa in ay jirto cabsi badan oo dadka muslimiinta ee maraykan ku nool ku wajahan sida isagaba sheegay fariimo badan oo uu helaayo wax badan oo maaragtay dadka maraykanka oo de mas-uulka uu ka yahay ay dareemayaan nacayb iyo colaad gudaha ah oo ay kiciyeen maaragtay kambanyadan hadda doorashada ah dadka u tartamaya madaxnimada qaarkood ay kiciyeen iyo colaadaha ka jira banaanka wadamada muslimiinta waxyaalahaas waa wadciga wadanka ayaa keena muslimiinta oo cabsi badan ay runtii ku wajahday maalmaha waa gartay marka aad fiiriso waxaa jirtay sida adigu ka dhawaajisay muslimiinta cabsi badan baa jirtay in mushrixiinta qaarkood ay hadallo jeedinayeen oo ka dhana islaamka iyo islaam naceyb fara badanna uu ka muuqday madaxweynaha arrimahaasi wuu ka hadlay marka khudbadaasi madaxweynaha maxaa laga baran karayaa ee dhinacaasi marka aad fiiriso oo aad kusoo xooraamiso run ahaantii khudbada madaxweynaha waa dhegaysta aniga kulligeed runtii iyadoo lasoo gaabiyeyna waa arkay oo aad soo gaabisay mahadsantihiin oo dadka usoo jilciseen waxa runtii khudbad aada muhiim u ahayd runtii wuxuu ka hadlay factis badan oo maraykanka jira ama waxyaala xaqaa'iq ah oo wadankan maraykanka ka jiro oo muslimiinta ay leeyihiin xagga ha noqoto xagga thaqaafada xagga ha noqoto maaragtay militariga ha noqoto xagga wadankan taariikhda ay ku leeyihiin dadka muslimiinta ah wuxuu kaloo sheegay dad badan oo maraykanka ah inaysan war u haynin oo ay ka qaataan warka media qaloocan ama maaragtay markay wax dhacaan oo meel wax ka dhacaan inta badan ay maqlaan dadka muslimiinta sida september eleven kadib marka waxyaalahaas oo dhan buu ka hadlay madaxweynaha runtii waxay ahayd khudbad muhiim muhiim u ah dadka muslimiinta ah iyo dadka dad badan oo waxba aan fahamsanayn oo kamid ah dadweynaha maraykanka in ay ay ay fahmaan dadka muslimiinta ah taariikhdooda iyo wujuudkooda wadankan iyo jiritaankooda wadankan ay kuleeyihiin inaysan ahayn wax maaragtay uu samayn karo ama qof waa sheeg woman sheegareeyey ninkan hadda u ordaayo xisbiga republicanka ee madaxtinimada u ordaya donald trump oo ugu kambeyn garaynaya muslimiintan u diida maraykanka wuu meenshangareeyey runtii taasna waxay ahayd waa ayaan daro nin dhan oo rabo yani muslimiin dhan in ay mas-uul u noqdo madax u noqdo dadka muslimiinta malaayiin gaara ee wadankan ku nool haddana muslim ma ogeli meeshaan kambeyn ku galay runtii arrimahaas oo dhan baa keenay bal markan dhegaystahan ayaan soo qabanaya oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo dhegeysta kusoo dhawoa barnaamijka ku bilow magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aashaaad qabtid asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu magacaygu waa mascuud naturaale oo ku nool chicago gaar ahaan gobolka illinoy su-aashaan qaban weydiin lahaa mas-uulka wuxuu yahay saameyn intee lacag ayay ku yeelan kartaa sidaan ognaa shaqaalo soomaaliyeed oo fara badan oo ka shaqeeya gobolka gobollo kala duwan oo maraykanka ayaa waxay saameyn ku yeelatay in laga ceeriyo shaqooyinkoodii hadalkii ay jeediyeen qaar kamid a musharaxiintii maraykanka ee u tartamayo madaxtinimada wadanka ee soo socoto marka waxaan weydiin lahaa su-aashaas sidee saameyn ay nagu yeelan doontaa maadaama aan nahay dadka soomaaliyeed ee sooguladiga ay ku nool wadanka maraykan dadka muslimiinta islaam naceybka horey wuu u jiri jiray waagi hore waana jiraan hadda kooxa nacab islaamka way jiraan oo runtii islaamka muslimiinta aan arki karaynin oo extremista ama xagjir ah dadka muslimiinta ah waxaa loo baahan yahay marka ugu horeyso in horta wadciga la socdaan dadka muslimiinta meel kasta ay joogaan marba xaalada si ay tahay uusan qofkii uusan kaflad ku dhicin waa loo baahan yahay oo ay gaar ahaan dadka soomaaliya meelo badan ka shaqeeyo warshada iyo tuulooyin yar yar ah iyo meelo kala gedisan oo aada u fog fog oo aanba cidi joogin laga yaabo in laga helo inay aada uga taxadiraan runtii waxaa kaloo muhiim ah runtii colaada anaga waxaa ka dhashay ninka hadda hadalkiisa waxaa ka dhashay in dad badan ay is-abaabulaan oo cadaanka dadka islaamka necab ah oo masaajida ay maaragtay mudaharaad ku sameeyaan ama dadka muslimiinta waxyeelayaan dhacdooyin fara badana yani lasoo riboort gareeyey madaxweynaha laftiisa waa soo riboort garey madax dhacdooyin dhacay buu soo riboort gareyey oo ka dhacay taxas meelo kale gadisan ka dhacay marka arrinkaa waa arrin khatar oo runtii alarming ah dadka muslimiinta marka waxaa raba inay taxadaraan arrinta kalena waxaa laga rabaa tallaabo inay qaadaan oo ay kula dagaalamayaan arrinkan waa sax shir badanaa la qabtay hadda shiraray muslimiinta isugu yimideen colaada westiga ka jirto sidii looga hortegi lahaa shir weyn oo hadda lagu qabtay washington wuu jiray marka muslimiintana waxaa la rabaa inay dadka tawciye u sameeyaan dadka maraykanka dadweynaha maraykanka oo shacabka ah in ay yihiin dad maaragtay nabadeed dad maraykan ah dad xuquuqda ay leeyihiin dadka maraykan ileh inay ay sameeyaan maraakistooda ay ama xarumahooda masaajidooda iyo iskuulaadkooda iyo kulli ay dadka fahamsiyaan inaysan ku ahayn iyagu khatar ku ahayn lan gurigaadii waa ku qarxinaa berri laleeyahay ama laleeyahay maaragtay ilmahaadii buu laayinayaa nin walba waa ka taxadaa nin walba maarata wuxuu le ninka hana laga qabto meesha joogo dariskayla ama guriga ugu degan degan madaxweynaha wuxuu soo qaatay kooxda isis oo kale oo oo uu sheegay inay yihiin dad quus ka taagan sidii ay u heli lahaayeen sharciyad in la aqoonsado inay noqdaan dad islaamka u hadlaya tii oo ay kharibaad iyo ay ku jiraan marka si arrimahaasi looga hortago oo maadaama islaamku yahay nabadgelyo dhibaatooyinka ay geysanayaan kooxaan looga hortago dadka muslimiintaahi ee ku dhaqan wadamadan sida galbeedka oo kale oo maraykanka oo kale maxaa la gudboon inay sameeyaan
runtii i s ama i s i s islaamka ma masasho waa wax bug soo yiri hadda muslimiintii ina war u haynin culamada muslimiintana waxay yidhaahdeen maaragtay waa wax lasoo dhexgeliyay wadamada muslimiinta ah oo maanta khatar gelinayo dowladihii muslimiinta iyo dadkii hay-aadkii muslimiinta ah oo wadamadoodii joogayna laynaayo dibadihiina khatar ku gelinayo marka dadka muslimiinta ah waxaa laga rabaa in ay ka fogaadaan fikirkan ah quluwiga ama inxiraafka ah qallooca ah ku xadgudubka diinta inay ka fogaadaan dadkoona ka tawciyeeyaan ilmahoodana ay ay u sheegaan inaynan urur diini oo diin ku salaysan inuusan ahayn oo sax ah bal ah yani wax aan la aqoonin cid wada iyo meel ay u socdaan iyo cid ka dambaysa midnaba aan la garanaynin marka muslimiinta waxaa la rabaa inay taa u baraarugsan yihiin oo ay tawciyeeyaan runtii wuu sheegay madaxweynaha wuxuu yidhi intay muslimiinta ka dilayaan ayay ayaa ka badan dadkii muslimiinta mutacalimiinta waa dhammaadeen dowladihii islaamka waxay rabaa dhulka inay dhigaan meel ay u socdaan lama garanayo wax ka dambeeya lama yaqaan culamada muslimiinta oo dhan waa joogaan caalam islaami wax yani kamid ah kuma jiraan marka arrinkaas oo dhan wuxuu keenayaa dadka muslimiinta maraykanka inay koox kastoo xag jir ah ama shabaab ha noqdaan ama ha noqdaan maaragtay i s l ha noqdaan waxaan ama alqaacida waxaan soo boodaayo oo meelay ka yimid aan la gelin hal mar bugsoo leh in maaragtay la iska ilaaliyo oo fikirka aanan quluga ah nebiga alai salatu slam wuxuu yihi iyaakum walquluba fa inahu ahlaka man kana qablakum qulubiga iska ilaaliya wuxuu halaagay dadkii idinka horreeyey dhegeystahan qadka telefoonka aan markan fursad siiyo ayaa dhegeystay kusoo dhawa barnaamijka magacaaga deegaankaad joogtay iyo su-aasha aad weydiinayso sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuhu jamaal waa ku salaamayaa adig iyo sheekh cabdiraxmaan iyo dhammaan waa u mahad celinaynaa bahda v o a cabdiraxmaan yabro dhammaan shaqaalahoo dhan waxaan rabaa sheekh cabdiraxmaan inaan weydiiyo su-aal anigoo magacayga ah cabdirasaaq axmed diiriye oo jooga magaalada chicago illinoy dadka muslimiinta ah xuquuq waddankan kumale mana maba iman karaan saan ognahayna dalkan dadka muslimiintii hadday dhakhaatiir tahay hadday ganacsi tahay hadday bulshada kala duwan tahay awood badan baynu ku leenahay lambarku haba iska yaraada hadduu rabo sidee loogaga hortegi karaa waxyaalahaas oo dadka muslimiinta ay ku samaysan karaan awood ay kaga hortagaan oo ilaa aan heerkaas nacaybkaas badheerka ah oo loo imanaya aan ayna u dhici karin in lala soo aado sidee dadka muslimiinta waxyaalaha kaga hortegi karaan ama media ha noqoto ama ha noqoto u hadla waa sax waayo muslimiinta waa u baahan yihiin waana daruuriya qabaa in iyaga isu doodaan oo ay helaan loobiyo u dooda dadka muslimiinta ah oo u hadla waxaa khasab ah in ay helaan dad kale oo u dooda hataa hataan muslim ahayn inay waasiciyaan ayaga midnimadooda inay waasiciyaan ay mid noqdaan dad xoogoodii isku mid yahay waa sax muslimiinta wadankan dadka canshuurta bixiyay ka mid yihiin ganacsi bay ku leeyihiin waxay leeyihiin iskuulaaday leeyihiin jaamacaday leeyihiin muslimiinta waxay ka mid yihiin societygan maraykanka dadka ugu activesan ka mid yihiin oo sida madaxweynahaba sheegay taariikhdii maraykanka iyo haddaba xoogay leeyihiin muslimiinta waa dad waxgal ah waa dad waxtar ah marka way u baahan yihiin codkoodii in la maqlo oo aanan maaragtay noqon dad aamus waxle rag aamusan iyo iyo riyo aamusanba reerkoodii gabaan marka haddaad aamusto waa lagu hadlaya haddaad aamusto oo yani qofaa wax kaa sheegaya marka in lagu yaqaano o hadasho oo aad maaragtay ka hadasho waxa aad tahay ama ad codkaadana aad midaysa absolutely oo xoog aad xooga wadamada galbeedka waa codka codkaadina uu yahay cod organizer ah oo muslimiinta o dhan ay ay meeshay rajaxaan ay effect ay saameyn karaan marka nacayb farax badan wuu jiraa maraykanka aad baa nacayb badan u jiraa oo dad waxaa jira kooxa weligoodba ama lagu abuuray ama kiniisyada lagu abuuray naceybka muslimiinta ama naceybka dad dadyo kale xataa ama kalarka naceybkiisa sida dadka madowga maraykankan maaragtay la nacbaan jiray ama maaragtay ilaa ay soo dagaalameen oo iska xoreeyeen marka waa u baahan yihiin muslimiinta inay codkooda la maqlo xataa dawladaha muslimiinta in lagu hadla waa loo baahan yahay dadka muslimiinta si guud ah oo arrinka aada iyo aad maaragtay loola dagaalamo waa tahay khudbadda madaxweyne obama ee masjidka uu ka jeediyey waxaa ku jirtay in dadka maraykanka intooda badan dadka muslimiinta ay argagixisuhu haystaan oo waxa warbaahintu ay ka maqlaan un ay qaataan oo aysan ka warqabin dadka islaamku wuxuu yahay marka arrinta halkaa ay joogto ma la samayn karaa dad faafiya sheega wanaagga islaamku uu yahay oo aysan argagixiso shaqo ku lahayn haba yaraatee oo warbaahintana ka gadaa ha waa loo baahan yahay absolutely waa loo baahan yahay muslimiinta argagixisan maaha islaamku waa diin wasata waa diintu siduu sheegay waa diin maaragtay nabad ku dhisan dadkii kiristaanka ahayo ku noolaa dhulka sham hadda ku nool kiniisadahoodii weli waa ku dhisan yihiin waana degan yihiin dad reer baadiya ah oo kiristaan ah jiro oo carabtii baadiyaha asalkahayd ah yani islaamkana nabaday ku wada noolaayeen marka waxaa loo baahan yahay dad sharxo islaamka inuusan koox meel wax ka samaysay ama i s l i s l meel ka dilacda ama qaacida ama shabaab ama wax doonta ha noqoto oo wax meel ka samey daraf adduun ka mid ah inaysan muslimiinta shaqo ku lahayn adduunka halka bilyan iyo iyo barka muslimiinta ama ka badanba inaysan shaqo ku lahayn waa in dadka la fahamsiiyo loo sharxo oo anigu nin meel wax ka dhaceen shaqo kuma lihi qof muslimaan halkan joogo masaajid aan leeyahay dad muslimiin oo fara badan a joogo ninka wax sameeyo halkaa wax ka sameeyo dibadda ka sameeyo shaqo kuma lihin annaga sida ninka kiristaanka nin kiristaan hadduu wax sameeyo aan loo weydiinaynin ninka juushka hadduu nin juwisha wax sameeyo aan la dhehaynin diintiisa loogu xidhaynin waa in muslimiinta dad saa u dooda waa in la helo waa tahay bal dhegeystaha xiga adigoo ku bilaabaya magacaaga iyo deegaankaad joogtid iyo su-aashaada bismillah magaceed maxamed sheekh xaalin waxaan weydiinayaa sheekha obama maali wuxuu jeediyey khudbad taariikhiga runtii markii si loo fiiriyana ka muuqatay khudbad mas-uuliyadeed oo xaqiiqadu dhihi kasta waxay ay dhisaysaa niyadda shaxuubta islaamka ee ku nool maraykanka khaasatan bulshada soomaaliyeed marka hadalkaas madaxweyne obama ma la oran karaa waa hadal ka dhaqangeli kara dowladda maraykanka maxaase loo qaadan karaa warka noocaas hadalka obama waa madaxweyne madaxweyne laba teeram qabtay waa waddankan maraykanka madaxweynaha codkiisana wuxuu leeyahay awood iyo xoog uu leeyahay sida dad badan oo babliga maraykanka ah haday dhegaystaan madaxweynaha waxaan rajaynaha inay wax weyn weyn ka bedeli karto wax weynna ay saameyn karto malihi kulli waa wada bedeli kartaa wax jir oo dhan waxay u baahan tahay waddankan racismka wakti dheer wakti dheer uu soo qaatay wax badana waddankan uu ku xidadaystay marka maalinba waxbaa la siibaya laakiin hadalkan madaxweynaha uu yidhi waa hadal wax weyn weyn taraayo oo muslimiinta u taraayo dad badan oo islaamka aan fahamsanayna gaarsiinayo fariintan oo fahamsiinayo arrinkan dhegeystaha ugu dambeeyaan markaan fursad siinaya magacaga iyo deegaankaad joogto adiga ku bilaabayayo su-aashaada asalaamu calaykum magacii waxaa la yidhaha salmaan cabdiqaadir oo kasoo hadlaayo muqdisho khudbadii uu jeediyey madaxweynaha maraykanka maxaa laga baran karaa waxaa laga baran karaa runtii waxaa laga baran karaa mujtamaca muslimiinta maraykan ku nool waxa ay yihiin waxaa laga baran karaa oo kale qofka hadduu dee dad kala gedisan oo diimo kala gedisan hayso midaba kala gedisan oo originkooda kala gedisan yahay inuu responsible kulli ka wada yahay waa inuu madaxweynaha waa inuu u hadlaa dadkaasoo dhan inuu mas-uul ka yahay dadkaasoo dhan mid kastoo khatar ku wajahan tahay waa inuu ka hadlaa waa inuu maarata muwaajiheeya wixii khatar oo soo socdo uusan u hadlin yani wax asaga kooxdiisa keliya ama diintiisa ama kiniisadiisa keliya anfacayo obama waa nin christan ah haddana wuxuu hadlay yani in masaajid weerarkiisa ama diin keliya weerarkeeda ay lamid tahay iyadoo diimahoo dhan la weeraray marka arrinkan waa arrin muhiima shiikh haddaan sidoo kale ku weydiiyo aayado ayuu soo daliishaday iyo xadiisyo oo kaga hadlayay wanaagga iyo isxushmaynta iyo islaamku uu leeyahay wuxuu kaloo soo daliishaday in islaamka magaca uu wato uu yahay magac nabadgelyo oo aan marnaba loo fasirin karaynin in diin kharbudaad iyo diin dhibaato bal arrimahaasi ka waran waa sax runtii aada iyo aad buu obama waxaad badana marka waxaad moodaa inuu fahamsan yahay waxyaala badan marka diinta islaamka hadee waa nabad waa diin nabadeed yani salaanteedaba assalaamu calaykum uu soo qaaday yani nabad allaha korkaada yeelo isku salaamaan dadka mas-uuliyiinta ah wuxuu soo qaaday ayadii ahayd waman axyaaha fakaanama axyaa naasa jamiican qofkii nafsad nooleeya wuxuu lamid yahay isagoo dadkao dhan nooleeya qofkii nafsa dilana wuxuu la mid yahay isagoo dadkao dhan laayay marka diin mabaadideeda saas ay tahay runtii ayadaha xadiiska uu soo qaaday oo ah maaragtay laa yuuminu axadukum xataa yuxiba liakhiihi maa yuxibu linafsih axadkiin ma rumaynayo ilaahay ilaa uu la jeclaada walaalkiis sida uu la jecel yahay isaga nafsadiisa waa hadallada yani risaala uu ku gaarsiinaya afkiisa dad badan oo aysan gaari lahayn runtii islaamka waxa uu yahay marka yani waxay arrintaas tijaabina islaamku inuu yahay diin nabadeed inuu yahay oo diin xaqa ay yahay oo diin dacwada dadka gaarsiinaysa inuu yahay oo diin nabad ku wada noolaasho uu yahay iyadoo mabaadida iyo usuusha iyo caqiidada islaamka aan waxba laga bedelin qofka uusan ka tanaasuleynin diintiisii inuu si xor ah ugu noolaado dadkana si xor ah u gaarsiiyo diinta islaamka wa tahay sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar aad iyo aad baad umahadsan tahay adaa mudan dhegeystayaal barnaamijka wicitaanka dhegeystaha intaas hainoo joogo barnaamijka waxaa igala qayb qaatay oon u mahad celinaya sheekh cabdiraxmaan sheekh cumar sheekh axmed imaamka masjidka abubakur sidiiq ee magaalada minneabolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka ahna gudoomiyaha golaha imaamyada waqooyiga maraykanka barnaamijka waxaa idiin soo saaray halkan idinkala socodsiinaya anigoo jamaal axmed cismaan tan iyo kulan dambe nabadgelyo